إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalk oo fariisan kuleh inta udhexaysa muqdisho iyo afgooye xildhibaano ka tirsana maamulka hirshabeelle ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax xalay lagula weeraray gudaha magaalada jowhar ciidamada shisheeye ayaa dagaal dhabagala waxaa lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheeraada ayaa waxaay ka soo baxaysaa khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay gobolka jubbada hoose iyadoo isku darka askarta dhimashada iyo dhaawaca ay labaatan askari ku dhow yihiin kalluumaysato shisheeye ayaa kalluun caalamka dhif amaba naadir ka ah oo waxa ay ka guranaysaa xeebaha maamulka somalilan uu ka arrimiyo darawalkii haweenay u taagan xilka madaxweynenimada dowladda federaalk ah ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin xilli cabsida ka jirta xafiisyada dowladda federaalk ah iyo kuwa maamul goboleedyada ay sii korortay xiisad ka dhex ognay dowladda federaalka oo la xiriirta haweenay ka tirsaneed sirdoonka oo la waayey ayaa cirka isku sii sharartay kadib markii sirdoonku ay sheegeen in haweenayda oo iyaga lagu tuhmayey la dilay etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay baahi u qabto dekada ka baxsan tambarbera oo haatan ay toos u isticmaasho saami dhaqaalana ay ka qaadato intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xildhibaano ka tirsana maamulka hirshabeelle ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax xalay lagula weeraray gudaha magaalada jowhar ugu yaraantii saddex xildhibaan ayaa la sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii uu haleelay guri ay ka deganaayeen magaalada jowhar xildhibaanadaasi waxaa ka mid a nin la yidhahdo dubane iyo nin kale oo la yidhaahdo ibraahim barre dhaawacyada xildhibaanada ayaa la sheegay in goor dambe goobta laga qaaday wuxuu faahfaahin arrintaasi kusoo kornay insha allah wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogo doontaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo fariisin ku lahaa inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarku wuxuu ka dhacay deegaanka lafoole ciidamo hubaysan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa waxa ay jihooyin kala duwan ka soo galeen fariisinka ciidamada dowladda federaalka halka ay ku leeyihiin in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ee la gaarsiiyey ciidamada weerarka lagu ekeeyey isla gobolka shabeellaha hoose shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye ciidamadaas ayaa waxa ay ka soo noqdeen deegaanka shalaanbood oo dhowaan ay sahay geeyeen waxaana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo iyagu fooda isku dareen halka loo yaqaan jeera gaaljecel waxaa xusud mudan in ciidamadani sahayda ay toddobaad ka horgeeyeen deegaanka shalaanbood markii horena loogu talagalay in ay gaarsiiyaan fariisimaha gobolka intiisa kale ay ku leeyihiin ciidamada kale ee shisheeyaha laakiinse arrintaas ayaa suurageli weysay cabsi laga qabo xarakada shabaabul mujaahidiin awgeed maadaama ay marar hore gaadiid badan gubtay askar badanna ka laysay ciidamada shisheeye dantu waxay ku qasabtay shisheeyaha in shalaanbood ay raashinka iyo sahayda kale diyaaradaha helikobtaraha uga daabulaan islamarkaana ay ku geeyaan fariisimaha kale ee ciidamadoodu ay gobolka ku leeyihiin faahfaahin dheeraada ayaa waxay ka soo baxaysaa khasaarihii ka dhashay dagaal shalay subaxa ka dhacay gobolka jubbada hoose iyadoo isku darka dhimashada iyo dhaawaca askartu ay ku dhow yihiin labaatan askari mahad cubayd cali ayaa ka waramaya ugu yaraan toddoba askari ayaa la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen dagaal shalay subax xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday ciidamo ku sugnaa deegaan xeebeedka guddaa ee gobolka jubbada hoose dhaawacyada ayaa loo qaaday goobo caafimaad si loo daweeyo maadaama rasaastu si daran u waxyeelaysay goobta ay askartan ku dhaawacmeen waxaa laga qaaday meydadka toban askari oo kale kuwaas oo isla dagaalka ku dhintay waxaana lagu aasay isla deegaanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey saldhigga ciidanka jubbaland kadib markii ay dagaal qorshaysan shalay subax kula jarmaadeen dilka iyo dhaawaca ka sokow waxaa weerarka lagu gubay labo gaari oo nooca dagaalka ah iyadoo laga furtay qoryo ay ka mid yihiin dabajeex iyo r b g fariisimaha ciidamada maamulka jubbaland iyo magaalooyinka uu ka taliyo sida kismaayo afmadow iyo dhoobley ayaa aada looga hadalhayaa weerarkan khasaaraha naf iyo maalkaba leh lagu gaarsiiyey askartooda darawalkii haweenay u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaab almujaahidiin xilli cabsida ka jirta xafiisyada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay sii korortay darawalkan oo lagu magacaabay maxamed cabdulaahi cali waxa uu isu soo dhiibay maamulka wilaayada banaadir ee xarakada shabaab almujaahidiin wuxuu darawal u ahaa fawsiye yuusuf xaaji aadan oo horey usoo noqotay ra-iisul wasaare xigeen iyo wasiirka dibadda iminkana xildhibaan ah una taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi cali ayaa waxa uu ka sheekeeyey noloshii uu ku noolaa iyo ciriiriga uu ku qabay darawalnimada haweeneydaasi waxa uu sheegay in aanay suuragal ahayn in hoteelada ay iyada iyo madaxda kala gelayaan uu gudaha u galo islamarkaasina teleefon aanuu qaba karin intii uu la joogo amaba uu la shaqaynayo maxamed cabdulaahi cali darawalnimo waa shaqadiis xildhibaan laan kusiyo yuusuf xaaji ahayd baabuurna weli hoteel la gelay ay hoteella gelaayeen adigana banaanka kusugo hoteelka hataa biyaha gacabka hataa laguma ogolo adiga iyaga hoteelkay gelaayeen telefon adig intaa la joogtana telefonna ma qaban kartid mamnuuc kaya may gaari ilo saarin xataa ma laqaaji kar xataa ma lagu ogolo inaa meel ku aado ma aad ku danaysato xataa subaxdii laba saaca utagaa waa ku leedaha cabsida mar walba waa ku beegan tahay iyada cabsi la-aan mala wixii waagi marka hadda albaabkay ka baxaysaba cabsida waa ku jirtaa wadada hadda mastane mar labaad ma kusoo laabanaysid igantayda haddaa kusii celiso adaa lagaa shakiyaa aa lagu leeyahay wadadaan jeceli wadadaas kale marsiin cabsidii naftooda waa ku beegan tahay asigoo hadalkiisa sii wada waxa uu sheegay in iminka culays weyn uu ka degay maadaama uu ka baxay shaqadii uu ku jiray ee uu kula shaqaynayay dowladda federaalka ee shisheeyu uu dhisay farqi weyn udhexeeya aniga isha maanta aniga hadda cabsida aan markaan jooga cabsida aan ku noolahay maanta kuma nooli maano maanta xorriyada haystaa markaas waa cabsoonaya qarax ma kugu dhacaayo yani goormeel lagu dilaa yani walwal badanaa dareemi maano inaad shaqaysto xornimo aan u shaqaysto ayagoone masha allah ku faraxsanahay waxaan soo doonto oo wanaaga oo farxadda aan soo doonto meesha u imidaba intaas maano yani toobada waxaan soo doonto meesha aan u maaday waaba intaas sooma walwalkii cabsidii igu jirtay in aan meel iska dhigo oo meel iska saaro oo la ogaado waxaan u imidaa meesha intaas wilaayada banaadir iyo walaayaadka kale waayadan waxaa isu soo dhiibayay ciidamo iyo saraakiil badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xiisad ka hoognay dowladda federaalka dhexdeeda oo la xiriirta haweeneyd ka tirsaneed sirdoonka oo la weysnaa ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii sirdoonku ay sheegeen in haweeneyda oo iyaga lagu tuhmayey la dilay haweeneydan oo lagu magacaabi jiray ikraan tahliil faarax ayaa waxaa la weysnaa muddo laba bilood ka badan waxaana jira eedeymo loo jeedinayay taliska sirdoonka oo la xiriira in haweeneydaasi iyagu ay dileen habeen hore ayaa qoraal uu soo saaray taliska sirdoonku waxa uu ku sheegay in haweeneydaas la dilay laakiinse waxa ay mawjadda u weeciyeen meel aan laga filayn waxa ay sheegeen in xarakada shabaabulmujaahidiin haweeneydaasi ay dishay arrintaasina durbadiiba waxay dhalisay su'aalo badan saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay beeniyeen hadalkaasi waxaanay sheegeen in sirdoonku haweeneyda iyagu ay dileen xarakada shabaab almujaahidiin ayaa war ay soo saartay shalay waxa ay ku beenisay in ay falka haweeneydaasi lagu dilay ka dambaysay hilada haweeneyda ee u janjeera dhanka dowladda federaalka ah ayaa waxa ay qaado waayeen warka ka soo yeeray sirdoonka dowladda federaalka haweeney lagu magacaabo fartuun faarax axmed oo gabadha la dilay eedda u ahayd ayaa ka mid ahayd dadkii saxaafadda la hadlay waxaan rabaa inaan sheego ikraan laabtoobkeedii ninkii jibiyey magaciisa daxan waan haynaa oo laabtoobkeedii jabsaday oo watsapkeedii jabsaday oo facebookgeedii jabsaday markii loo baahdana kolley xilligeeday noo gaaraysaa insha allah haddii alla idmo magaciisa saddexan iyo aqoontiisaba intaba waan haysanaa midada kale sawirka ay soo saareen oo ay gashan tahay taraaxadda jaallaha iyo dirac jaallaha ay wadato waa sawirkii teleefanadeeda ku jiray haddii ayna nise gabadhi ayna arkin ama ayna haynin ama ayna dilin intay ka keeneen sawiradeedii annaga aan haysanin ay soo saarteen meeshay leeyihiin sawirkaasay leedahay ikraan waxay ka hadashay shakhsiyaadkii ku tumayso dilka sarkaaladda sirdoonka ka tirsanayd calaa kulli xaal gabadheennii fahad yaasiin kulana jiis yaasiin faray wadna qabad iyo intii la halmaashaba ayagaan ka rabnaa ayagaana kaga fadhinaa wayna ka shalaynayaan haddii ilaahay idmo kamana maxay ta arrin ay ka badbaadayaan ma noqon doonto shabaabna maxay ta beentiyaan laga sheegin shabaab soo wax u dilay isoo wax u maareeya intaba waa la garanayaa wax laga gabanaya meeshaan maanta ma jiraan dad qalashaatid aad tihiin boqol igraan ka horraysaad cunteen laakiin igraantaa ku badbaadayseen ama aad ku fakanayseen ma ahan ayagaa ayagaa boqol boqol ugu dhimanaya toban toban xitaa ama ayagaa boqol boqol ugu dhimanaya dadka dadka qasho oo dadka lagu sii daayo oon bini'aadan ahayn oo dhiig soomaali aanan lahayn war soomaaliye soomaali weynay bal nala arka waxa meeshaan yaallo heerada sargaaladani waxay been abuur ku tilmaameen warka la xidhiira in xarakada shabaab mujaahidiin ay ka dambayso dilka la geestay gabar ayaga ay gacantooda ku qabsadeen oy cad tahay oo markhaati ay leedahay waxay dhaheen shabaabaa dilay war shabaab dadnimadiisa horta meel yaan looga dhicin shabaab wuxuu dilo iyo wuxuu dayay intaba waa la yaqaanaa waa dad dilma iyo daysma intaba leh horaana usoo sheegay calaa kulli xaal dowladda soomaaliya waxaan kaga fadhinaa gabadheena jawaab cad inay ka bixiso haddayna ayna ka bixinin fahad yaasiin iyo farmaajo anaga shalay ma dooranin fahad yaasiin waxaan dooranin farmaajo waxaana ka soo horreeya fahad yaasiin marka soomaaliya haddii shalay fahad aad doorateena noo sheega haddii aan farmaajo aad doorateena noo sheega waray dhammaantiis warkayga waxaan ku soo gonaanudayaa inaan ka rabno ninka la yidhaahdo farmaajo iyo fahad yaasiin gabadheennii iyo kulanajiis iyo intii kaleeto maxay tahay in gacan ka geysatay dowladda federaalka ayaa gudaheeda ugaarsi isku haysa iyadoo horey u dishay dad badan oo iyaga ka tirsanaa xaajada ayaa iminka waxay maraysaa meel aad u qaraar iyadoo xafiisyada dowladda federaalka laga hadalhayo sidii arrintii laga yeeli lahaa etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in baahi ay u qabto dekado ka baxsan tamberbera oo haatan ay si toosa u isticmaasho saami dhaqaalena ay ka qaadato maxamed ciise ayaa ka warramaya kadib kulan jimcihii shalay ka dhacay magaalada hargeysa islamarkaana dhex maray mas-uuliyiin ka kala tirsan somalilan iyo itoobiya loogana hadlayay kaalinta itoobiya ee dekadda berbera ayaa waxaa shaaca laga qaaday in xabashidu aanay ku filnayn dekadaasi oo keliya magaalada hargeysa waxaa kulan ku qaatay wasiiru dowlaha arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya iyo hogaamiyaha somalilan muuse biixi waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay kulankooda lagu sheegay in laga wada hadlay sidii loosii xoojin lahaa doorka itoobiya ee dekedda berbera somalilan waxay sheegtay in kulanku uu ahaa mid muhiim ah oo looga hadlayay dhammaystirka waxaa loogu yeeray heshiis ay labada dhinac horey u galeen oo la xiriira dekedda berbera etoobiya waxay dhankeeda sheegtay inay baahi u qabto dekado kala duwan oo soomaaliya ku yaala balse tan ugu sii muhiimsan ay tahay berbera dekada berbera ayaa waxaa hore loogu eriyey shaqaale badan iyadoo lagu wareejiyey shirkad shisheeye ee dowladda etoobiya oo wada jira horey madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee farmaajo ayaa etoobiya u saxiixay afar dekadood oo soomaaliya ku yaala isagoo ugu dan lahaa sidii ay kursiga ugu sii hayn lahaayeen ugana suuragelin lahaayeen sidii uu mar kale kusoo noqon lahaa kalluumaysta shisheeye ayaa kalluun dhif amaba naadir ah oo waxay ka guranayaan xebaha maamulka somalilan uu ka arrimiyo sikriyo cumar ayaa ka warramaya doomo shisheeye oo ay ku xiran yihiin shabaqyo waaweyn ayaa kalluun fara badan ka guranayo xeebaha maamulka somalilan hoostaga kadib markii shirkadihii iska lahaa ay dhaqaalo yar siiyeen hoggaanka maamulkaasi xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa sheegay in sida xukuumadda ay ula macaamiishay kalluumaysatada shisheeye aynan sax ahayn xoghayaha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga xisbiga waddani axmed cabdulaahi cige ayaa hoosta ka xariiqay inay ahayd in saraakiil maamulka ka tirsan doomaha la saaro islamarkaana ay la socdaan waxyaabaha ay qaadayaan doomaha oo aynan ku darsan wax dheeri ah kalluunkeennu isagoo aada u qaaliyah doonye ayaa badda gala oo ay wasaaraddu u siisaa ruqsad doonyahaasi lama saaro cid waa doonyaha janabiya dabcan lama saaro cid saraakiil ka socota waddankeenna afar kun oo shilin baa laga qaadaa ama shan kun oo shilin kiiloogii dabadeetana markaasay badda galaan shabaagtay dhiganayaan iyo waxay jarrifayaan iyo waxaasoo dhanna cidi lama socoto taasi waa qodob oo waxa weeye markaa in cid la raaciyo oo la ogaado waxay guranayaan intii loo qoondeeyey ma tahay mise way ka badan tahay mise waa qodobka ugu horeeya xisbiga waddani waxa uu sheegayaa in shisheeyaha ruqsad loo siiyey xaalufinta ay ku hayaan kalluun dhif ama naadir ah kaas oo halkii laga waayo kalluunka kalena uu tegayo
qodobka labaad waa kalluunka la yidhaahdo indhatooslaha oo in badanna laga hadlay wasaaradda iyo dad badanina ay muran badan iyo ay ka galeen indhatoosluhu haddaba muxuu yahay markaynu nidhaahno inuu in yar ka taabanay isaga laftiisa horta kalluunka indhatooslaha la yidhaah waa nabaad guurka dhulka ka dhaca eed maqasheen oo kale ayuu ku yahay badda oo meeshii aanu joogin isagu sidaa cilmigu odhanayo ma joogo ma imanayo kalluunka kalena haddii baddeenna laga waayana kalluunka kalena wuu ka tegayaa weeyaan waanu taran dheerihoo tobankii sannadood buu mar keliya dhalaa kalluunkaasi tobankii sannadood ama ka badan buu ku dhalaaba marka kalluunkaana fasaxa badan ee wasiirku uu la dulhayo qalinka ee uu siinayo dad qaar eh, dadka qaarkii waa in laga joojiyaa la yareeyaa oo la joojiya aanu ku talin lahayn si aanay badeenu u noqonin wax dee xaalfo oon kalluunku uga guurin wuxuu intaas ku daray marka sidaas shisheeyuhu sida uu rabo u xaalufinayo xeebaha maamulkooda hoostaga taa cagsigeedana kalluumaysatada somalilan aynan haysanin cid isgarab taagto oo ka caawiso waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay badda uga soo jallaabtaan dhiirigelintii kalluumaysatadeenna oo qayladoodu dhagaha jajabinaysa dadka oo eh, eh, eh, meel walba ka qaylinaysa oo aan wax alla wax lagu dhiirigeliyaaba jirin halkii ay xaqu lahaayeen in la dhiirigeliyana malaha mooyaan si kale haddii ay tahay shabaagta haddii ay tahay eh, mishiinada haddii ay tahay eh, doonyahooda dayactirkeeda iyo waxaasoo dhan in gacan laga siiyaabay ahayd tiina meesha way ka maqan tahay waxaanu leenahay wasaaraddu ha soo celiso kalluumaysatada dhiirigelin fiican ha la siiyo waxaa jira isaguna geerashkii ay samaysay hay-addii la odhan jiray fairfish fairfish geerashkii ay samaysay oo ahaa geerashka loogu talagalay in lagu sameeyo mishiinadan iyo doonyahan iyo waxaan ay kalluumaysatadu ku adeegsanayso o dhan wuu xidhan yahay sida ay wasaaraddu ugala wareegtay shirkadii hay-addii samaysayna ee aynu qufulan yahay baanu anagu ognahay maamulka somalilan ee shisheeyaha uu dhisay ayaa ka mid ah maamulada ka jira waddanka islamarkaana u dhaganugul shisheeyaha ay ka qaataan xoogaha sandareerta ah kadibna ay u saxiixaan wax weliba ay doonayaan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan saaka waa inaga intaa